حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جاردتم دين الحنيفة أجلبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلبوا bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan akhyaartayna dhegaysanaysaa meel welibo aad joogtaan kuu soo dhowaada xalqadii saddex-iyo tobanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah barnaamij toddobaadla ah oo aan ku qaadaadhigno duulaannada maskaxeed iyo kuwa fikri ee kufaarta galbeed iyo kuwa bari ku qabsadeen dhulalka muslimiinta iyo guud ahaan caalamka islaamka hababkeeda iyo ujeeddooyinka ay hiigsanayso iyo sida ummadda muslimka ah looga samata bixin karo makrigaas ay calanka u sido yahuudda ee beegsanaya bulshada muslimka ah ee ku nool caalamka islaamka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo culimmada soomaaliyeed waa mar kale iyo barnaamijkeenna
الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة
dhegaystayaal waxaan xalqadeennii ugu dambaysay ku fallaanqaynay cowlamada iyo ahdaafteeda waxaana ku ballansaneen inaan xalqadan soo socoto ku iftiiminno waa maxay mowqifka ay cilmaaniyiintu ka joogaan nidaamka cowlamada inta ay la eg tahay rajada ay ka qabaan inay hirgasho cowlamada iyo inay camimta guud ahaan dunida qodobkaas ayaan ku faaqidi doonnaa xalqadeennan tanaha insha allah mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا
marka aan leennahay cilmaaniyiin waxaan ula jeednaa aqoon-yahan ku-sheega ka dhashay qoysaska muslimiinta ee loogu yeero magacyada islaamiga ah balse ka xuubsiibtay diinta lagu dhalay iyo fitradii lagu soo barbaariyey kuna fidnoobay afkaarta reer galbeedka iyo falsafadooda waxbakamajiraanka ah heer ay gaareen in dhalanteedka reer yurub ay u arkaan xaqiiqo dhab ah oo lagu gaarayo horumar iyo barwaaqo diinkii lagu soo barbaariyeyna uula noqday nidaam qadiimi ah oo laga soo gudbay oo aan la jaanqaadi karin dunida maanta jirta sidaba aad dhowr jeer ka maqasheen kuwa ku hadlaya luqadeenna oo aragtida noocaas ah nooga soo waariday reer galbeedka horta al-shabaab waa ideology waana fikir aaminsan in dowladda soomaaliya laga dhisayo ay noqoto imaara islaamiya imaaradaasna lagu saleeyo jinsiyadda islaamka oo iguma aaminsan soomaalinimada marka jinsiyadooda waxay ku salaysan tahay diin qof kastoo muslin ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis imaangelye siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay aniga aragtideyda waxaa looga gudbay markii adduunka adduun heshiis caalamiya ka jiro nidaam dawliya uu ka jiro adduunka waxaa ka baxalaya daara xarbi iyo daara kufri ama daar islaam iyo daara kufri adduunkaas waa ka baxa deertaan bikaas mucaahadaad dawliya iyo mawaathiiq dawliya dadkii samaysteen adduunka kitaabka qur-aanku tafaasiisha dowladaha lagu socodsiiyo oo lagu dhaqo oo lagu nidaamiyo qaamuus loogu talagalay ma aha mana loo soo dejin
shabaab aragti oo maaragtay governance way qabaan waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maamulo waa aragti waa ka duwannahay form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancina ay tahay waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancina ay tahay
dadka nuucan ah ee ka soo dhex baxay bulshada muslimka ah ayaa ah caqabadda ugu weyn ee maanta ku horgudban baraaruga ummadda mana ahan oo keliya kuwan ku hadlaya luuqadda soomaaliga balse waxay isugu jiraan carab iyo cajam waxayna weliba maanta isku buuranayaan manaabirta iyo fagaarayaasha iyagoo dadka ugu yeeraya cilmaaniyadda iyo diinla'aanta sida uu tilmaamayo a-sheekh cabdililaah waxaan loo yaqaano calmaaniyiinta horta qofkii insaanka aha bay waxay ka dhigaysaa ilaah booska ilahay gelinaysaa ilahay bedelkiisa insaankii baa ilah laga dhigtay oo isagii baa wax xukumaya isagii baa sharciga dejinaya isagii baa adduunkii isaga maamulaya caqligiisa wixii uu keenonba ku soconaya adduunku caqliga ayaa xakam laga dhigtay oo isaga ayaa waxba loo celinayaa umuurtao dhan caqligaa loo celinayaa waa laga tegayaa wixii maaragtay waxay ahaa ama ama xagga ilahay ka yimi oo dhan waa laga tegaya waa laga guuraya waa niman diinta ka cararaya calmaaniya haddaa maqasho waa niman diinta ka cararaya oo diinta la coloobay ilahay wuxuu leeyahay وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون مركي قال نما إيو لغا شيكي وحا إيو علماني إيو رهق البيض يهر مركو دانا فرحاد بيلا كلا دعيان مركي توحيد في اللوغ باغو إلهي ماسين لو صنو دانا قلبي قودا أي آد وقو حقاماني وقمرقوني أو كي يقصاني waxyaalaha ay ku bishaaraysanayaan cawlamada horta aad bay ugu bishaaraysteen nimanka almaaniinta la yidhaahdo waxay ku bishaaraysteen markii cawlamada reer galbeedku ay soo saareen ee ay yidhaahdeen adduunku waa waa qarya tuulo yar wey adduunko dhan waa tuulo yar wax kala socan ma laha xag dhaqan iyo xag siyaasadeed iyo xag diin iyo xag thaqaafo waxba inoola kaba socna markay yidhaahdeen nimankanu aad bay u bishaaraysteen ila niman awalba diin la dagaalanay ahaayeen markii la yidhi diimihii o dhan waa laga guurayaa oo cawlamaa la aadaya aad bay u bishaaraysteen waxyaalaha ugu bishaaraysteen ay ku farxeen ugu badanna waxaa ka mid ahaa in diinta loo dhameeyo diinta la baabi'iyo marka cilmaaninta waxay u malaynayaan cawlamadu inay islaamka u dhammayn karto oo baabi'in karto oo islaamku meesha ka bixi doono oo adduunka o dhan uu gaalnimo isugu hadhi doono muslimiintuna taa cagsigeeday u arkaan waxay u arkaan cawladamuba inay noqonayso sabab u noqonayso inuu diintu iyo saxwadu ay ku fido cawlamadunu gebigeeduba inay sabab u noqoto fiditaanka diinta iyo saxwada islaamka oo arjaa caalamka o dhan diintanu ay gaadho ayaa annaguna ama muslimiintuna ay aad u farayaan oo bishaaraysanayaan ilahi wuxuu leeyahay yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun iyagu waxay moodayaan inay diinta ilaahay iyo iftiinka ilahay ku baabi'inayaan afkooda iyo dacaayadan iyo waxaan cilaamkan ay maanta horumarsan ay wataan laakiin ilaahay diintiisa wuu dhammaystirayaa gaala haba nicbaato cawlamadu waxay rabtaa in shaksiyada islaamka meesha laga saaro shaksiyat lumma ummadda islamka meesha inay ka baxdo ummadda in loo bedelo atbaac dabadhilif iyo addoomo gaalada inay noqdaan cawlamadana mustaqbalkeeda waxaa weeye waa ila zawaal waa dhammaanaysaa cawlamadanu waa dabayl soo kacday oo kale oo maraysa dhulka maraysa oo gudbaysa weeyaan wax raagayana maaha laakiin waxa weeye waa xamlad ka mid a xamlooyinkii ama weeraradii gaaladu ay soo qaadayeen kii calmaaniyiinta kii mustashriqiinta kii munasiriinta kii juyuushtii adduunka lagu qabsaday mid kamida weeye berri buu iska dhammaanayaa waxa baaqiga noqonayaan biidni illahi tacaala waa diinka ilaahay siduu ilaahay baa inoo sheegay marka muslimiinta waxaa la gudboon inay isku ilaaliyaan awal shay isku ilaaliyaan inay diintooda ku dhegaan diintooda inay ku dhegaan akhlaaqdooda inay ku dhegaan thawaabidka iyo qiimka iyo kitaabkooda iyo mastarkii diintooda mastarkii waxyiga inay ku dhegaan waxaa kaloo la gudboon marka labaad inay maaragtay ay isku ilaaliyaan oo maaragtay ay ku horumaraan xagga cilmiga iyo teknolojiyada ay ku horumaraan oo ay la tartamaan dee nimanka kan ileen diintu waynoo banaynaysaa inaanu la tartamno nimankan dhinacaas haddaan islaamkii laga tegayn xagga adduunkana waa kula tartami karnaa innagaan islaamkaaga waxba u dhimaynin waxaan kaloo kula tartami karnaa siyaadat lintaaj wax soo saarka isku filaansho aan aan ka baxno tabiiciyadooda iyo dabadheerino ay maaragtay gumaysiga nugu hayaan ilaa waxaa la yidhahdaa man laa yumliku quutahu laa yamliku qaraara ninkii aan maaragtay quudkiisu gacanta ugu jirin qaraarkiisa male waa loo hayaa ninka ku quudiyo unbaa gacanta kugu haya taladaadu gacanta ugu jirtaa marka waxaynu odhanaynaa insha allahu tacaala sidii muuseba qoomkiisa uu ka yidhi calayhi salaam muuseba qoomkiisa uu ka yidhi istaciinuu billaahi wasbiruu ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin awlamada wax iska dhammaanaya baaqina islaam buuba ahaan doona waxa weeye islaamkuna waxaa nebigu inoo sheegay sal ly slam inuusan jiri doonin guri mid magaalo iyo mid mid baadiyo toona ilaa diintaasu ay gaadhayso ay geli doonto diintaasuna ee adduunka o dhan ay gaari doonto nabigu nagu bishaareeyey mubashiraad badan baa jira iyagana waxaa jira ilahay inuu noo sheegay inay halaagsamayaan oo waxaan maanta ay iclaam iyo juyuush caskariya iyo waxaan iyo quwal maadiya iyo maalkan ay adeegsanayaan oo dhan ilahay wuxuu inoo sheegay inay horta maalkooda ay bixin doonaan ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasra uma yuqlabuun ilahi wuxuu inoo sheegay maalkaasoo dhan inay ka bixi doono ayse islaamka waxay isku dayaan islaamka inay joojiyaan waana ku khasaarayaan shallaytan iyo xasra iyo maaragtay niyadjabayna ka dhexli doonaan aakhirkana jahanamo ayaa lagu shubi doonaa marka nimankaas waxa weeye cawlamadu yaa dad baa almaaniin la yidhaahda ayaa wax weyn mooday in diintii ay baaba'aysay moodeen in islaamkii halkaa ku dhammaaday bay moodeen laakiin cawlamo waxaan leenahay maantadan aan joogno bal u fiirso waxay soo qaadeen xamlad iyo waxay cilaan soo qaadeen iyo waxay qasku fakri soo qaadeen fi'a yar oo muslimiinah ayaa maanta hortaagan oo ay tallaabo ka qaadi lahayeen oo ku noqotay laf dhuun gashay oo ay far ka dhaqaajin layihiin marka nimanku waxa weeye qofkii aan diin lahayn iimaan lahayn bay wax weyn u arkaye eh wax jira maaha waa daad xoortaasoo iska dhammaanaysa iyo baadilkaa iska zuulaya weeyaan alcilmaaniya oo mararka qaarna loogu yeero laadiiniya mararka qaarna huwan magac kale oo ah dimuquraatiya waxaa lagu qeexaa in shacabku ilaah isku noqdo amarka nahyiga iyo tashriicana isagu dejisto lana kala saaro diinta iyo dowladnimada taasoo micnaheedu yahay in dadku ku heshiiyeen inay afduubtaan xaqii uu lahaa allaah iyaguna isku noqdaan ilaahyo cilmaaniyiinta ka soo jeeda waddamada caalamka islaamka waxay maanta aad ugu riyaaqsan yihiin lana dhacsan yihiin nidaamyadan aan soo sheegnay waxayna ku bishaaraysanayaan in cowlammadu tahay midda keliya ee meel marin karta dowladaha ay doonayaan inay hirgeliyaan waxayna aaminsan yihiin inay tahay midda camimi doonta guud ahaan dunida horumar iyo barwaaqa soorana lagu gaari doono waxayna qaarkood ku hadaaqaan inay cowlammadu ka samata bixin doonto dib u dhaca iyo daranyada ayna u celin doonto casriga horumarka iyo ilbaxnimada halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tirtiri doonto waxa ay ugu yeeraan haraadiga qarniyadii dhexe oo ay ula jeedaan islaamka sidaas ayayna ku fikiraan kuna riyoodaan sidaba mararka qaar afkooda ay ka soo burqanayso haweeneyda hogaamisa jarmalka dee annaga dad badan oo culummada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyahooda faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaabo kala soo baxaan laakiin waa u jeednaa
culimmadii iyo odayaashii baan qada u sameeyey waxaan ku yidhi culima allah isoo masaajidna waxaa ka hadlaysaan aniga waxba iguma fadhiya adinkiisa ay dhiba kumana tukado
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ۖ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ۖ
ayaan xumada ku habsatay murtadiintan iyo kuwo la mid ah waa inay yihiin dad aan taariikhda akhrin haddii ay akhriyaanna aanan ku eegin indhahooda balse ku akhrinaya dad kale indhahooda waa dad naftooda halbeeg uga dhigaya halbeegyo ay dad kale leeyihiin ilaa ay iyagu noqdeen wax aanan jirin tusaale ahaan reer galbeedka ay la dhacsan yihiin weligood ma aysan arkin diintii allah ee munasalka ahayd balse waxay arkeen oo keliya nasraaniyadda muxarafka ah oo ah afkaar gacanku-rimis ah oo bini'aadam laga soo guuriyey iyo kayaan sahyuuni ah oo mubtadac ah oo markii uu fursad helay ku kibray dhulka sidaba lagu yaqaano jabaabirada reer yurub waxay maanta taqdiisiyeen caqligooda waxayna xitaa iska tuureen diintii muxarafka ahayd oo ay kiniisadda dhoodhoobtay iyagoo doortay xurriyadda xargagoosadka ah ee aan xuduud celisa lahayn allahna isagoo u seeta dheeraynaya ayuu ku kadiyey xoogaa dhaldhalaal adduunyo ah waxayna heleen horumar adduunye oo maadi ah oo kufrigooda u sii siyaadiyey heer ay yidhaahdeen markii aan diinta ka tagnay oo aan iyada iyo dowladnimada kala saarna ayaan horumar gaarnay waana halkaas meesha ay cilmaaniyiintu ku habaabeen kuna luggo'een iyadoo aad arkayso in maanta mid waliba oo iyaga ka mid ah uu ku hadaaqayo in diinta laga tago si loo gaaro horumar adduunyo mana oga in horumarku sheeggaas uu yahay midka uu allah ku cabbiray qur'aankiisa ee loogu seeta dheeraynayo daalimiinta si uu gacantiisa adag ugu qabto marka ay ku sii fogaadaan kufriga iyo cisyaanka rabbi فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
dib u dhacayo darxumada ragaadisay ummadda muslimka ah ma ahan mid ku yimid inay ummaddu ku dheggan tahay diinteeda sida cilmaaniyiintu ku doodayaan balse waa mid ku timid ka fogaanshaha diinta iyo sida aan u daba cararnay gaalada uu allah u carooday kadib markii ay baadilkooda noo qurxiyeen aqoon-yahanku sheeg ku hadlaya afkeenna oo ay gaaladu dhagaha kaga kaadsheen al-ustaad moxamed qudub wuxuu kitaabkiisa almuslimuuna walcawlama ku leeyahay qofka cilmaaniga ah wuxuu la mid yahay sida qof labadiisa lugood ay u caafimaad qabaan oo arkay qof kaloo dhutinaya oo ay lugta qodax ka mudday kadibna ka helay qaabka uu dhutinayo qofka ay qodaxdu ku jirto ka gadaalna bilaabay inuu iska dhigo qof dhutinaya wuxuu yidhi waxay arkeen reer galbeedka oo ka tegay diintooda baadilka ahayd kuna baddashay inay hawadooda raacaan markaas ayay leeyihiin annagana aan ka tagno diinteenna saxda ah sida ay reer galbeedkuba diintooda uga tageen oo aan samaysanno dasaatiir iyo xeerar gacanku samays ah sida dimuqraadiyadda yurub iyo maraykanku qaateen siyaasad dad baa loo ilmaday u dhaafa laakiin waxaan shaqadiinna ha ka hadlina culimmaduna kitaabkoodii ha ku ekaadeen iyo waxoodii ninkii siyaasad raba kitaabka meel ha dhigo amba kitaab baan leeyahay meel buu ii yaallaa siyaasaddaan akhriyaa
adiguna masjidka kale tali diinka islaamkaa tee aduguna dowladnimada iyo dhaqaalaha ayaan ka taliya wax la jira ma jiraan waa dadka hadda mawlaca ha joogto diintu lama ogta waa cilmaaniyadii wadaaddo waaweynoo ku hadlaya arke dee niman waaweynoo lalee mas-uuliyiin waay subxaana allah waa mas-uul marin haws waxaa u daliila allahu rabb alcaalamiin aayadihiis ou soo dejiyey wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wa tafsiila kulli shay imisaan soo marna kulla shayin fasalnaahu tafsiilan in qaarna aad rumayso oo tidhaha diintu siyaasadda iyana yay gelin dukaasha iyo ramadaanka iyo nikaaxana ha ii joogto yaa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi kitaabka qaarkii maad rumayhaysiin watakfuruuna bibacdin qaarna magaashaankaad ku dhifaysiin oo ma ku gaaloobaysiin culimmaduna kitaabkoodii ha ku ekaadeen iyo waxoodii ninkii siyaasad raba kitaabka meel ha dhigo amba kitaab baan leeyahay meel buu ii yaallaa siyaasaddaan akhriyaa
kooxaha cilmaaniyiinta waxaa laf dhuungasha ku noqday saxwada ama baraaruga islaamiga oo ay hogaaminayaan xarakaadka jihaadiga haddaba waa maxay waxa ay isku hayaan xarakaadka jihaadiga ee maanta u halgamaya sidii loo soo celin lahaa xukumka shareecada islaamka iyo kooxaha cilmaaniyiinta ee dhexda u xirtay sidii dhaqannada reer galbeedka loogu soo guurin lahaa dhulalka muslimiinta jawaabta oo fudud wuxuu ustaad moxamed qudub ku tilmaamayaa in cilmaaniyiintu aaminsan yihiin in dhibka muslimiinta ku habsaday uu sabab u yahay ku dhaqanka diinta islaamka xalkuna uu yahay in laga tago diinta halka ay mujaahidiintu aaminsan yihiin in dhibka ku dhacay muslimiinta uu yimid kadib markii ku dhaqanka diinta laga fogaaday xalka keliya ee badbaadada ummaddu ku jirtana uu yahay in loo soo laabto diinka lana soo nooleeyo waajibaadka laga tegay oo uu jihaadka ugu horreeyo sida uu tilmaamayo a-sheekh shariif cabdinuur allah u naxariiste
kolkaad ciina wax ku kala iibsataan ood allo'da dabada aad qabsataan oo beerta aad raalli ku noqotaan jeclaataan oo aad jihaadka ka tagtaan sallata allaahu calaykum alla wuxuu idinku dirayaa dullan dulli buu dusha idinka saarayaa laa yansicuhu aanu idinka qaadaynin xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiinna aad uga noqotaan oo dulligaasna marka uu ka mid yahay gaaladii oo marka idinka adkaato oo idin qabsato oo idin dullaysato oo masaajiddiinna ku kaakaadido oo masaaxibtiinna dhulka la dhacdo kaba ugula joogdo waa sida jirta hadda waana tuu rasuulku sala allahu alayh wala slam uu sheegayuna hadda way ku dhaceenoo ilaa azmina horeba waa ku jiraan waana tay gaaladu marka dhulkooda intay qabsatay ay dullaysatee dulliga hadda ay ku jiraan xataa kuwa dawlada isku sheega oo calama loo saaray kolay ku tahay gaaladu ay dusha ka ilaashato oo gaaladu ay ku tasarrufto oo wax qiimo ayna ku lahayn yahuuddii alla subxaanahu wa tacaala dulliga uu ku xukumay kolay ku tahay ay iska celin karida yihiinoo dhulkoodii barhtankooda intay xoog ku qabsatay intoodii kalena hadidayso oo maalinba in wax ku darsanayso oo dulligaas hadda marka ay ku jiraan ilaa ay iska daayaan waxan ay samaynayaan oo ay hagaajiyaan naftooda ay hagaajiyaan oo diintoodii u soo noqdaan oo gaar ahaan jihaadka ay xoojiyaan allama subxaana wa tacaala dulligaa kama bixinayo wallahu subxaana wa tacaala yaquul in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim alla dad xaaladda ay ku jiraan kama bedelo ilaa horta waxay ku muteen arrintaa ay ku muteeno naftooda fasaadka iyo xumada ku jirta ayla iska bedelaan alla dulligaa kama qaadayo inna lilahi wa inna ilahi raji xadiidku marka aad iyo aad buu u kululyahay aad iyo aad buu u kululyahay dulligii waa lagu dhex jiraa dawadiisiina waa taa uu sheegay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam oo diintii oo loo noqdo ah dawadiisiina waa taa uu sheegay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam oo diintii oo loo noqdo ah
kooxaha cilmaaniyiintu waxay aad u dhibsadaan hooy iyo haraadna u diiday hal qolo oo ay sheegaan inuu caqabad ku yahay inay hirgasho cowlamada majahana ku dheggan inay ka hananqaado caalamka islaamka daa'ifadaas waa saxwada islaamiga oo ay hoggaanka u hayaan xarakaadka jihaadiga ee ku bahay dunida muslimka taasoo iminkaba allah fadligiis qarka u saaran inay midho dhasho ayna tirtirto cowlamada soona celiso cisigii iyo sharafkii ay ummaddani hagoogneed kuna naaloonaysay boqolaalka sano sida uu tilmaamayo al-ustaad abu maxamed haddaan eegno mowqifka cilmaaniyiinta iyo cabsida ay ka qabaan asaxwa alislaamiya waxaan ognahay dhammaanteen inay jirto cadaawad soo shaacbaxday oo aan qarsoonayn oo u dhaxaysa cilmaaniyiinta dadka loo yaqaano ama laadiiniyiinta iyagoo weliba anwaaca fara badan ah iyo asaxwa alislaamiya iyo dadka loo yaqaano dhallinyarada baraarugga islaamka haddaba maxaa ku khaasa labadan qolo maxaa ka dhexeeya limaada cilmaaniyiintu ama cilmaaniyiintu ay si khaasa u tarkiisinayaan asaxwa alislaamiya la dagaalankeeda iyo tashwiihinteeda maxay uga cabsanayaan xaggey kala qaadeen waa su-aal in isweydii u baahan haddaan soo khulaasayno cilmaaniyiintu waxay ula dagaalamayaan asaxwa alislaamiya oo juhuudiha waxa weeyaan saxwadu waxay ku dhisan tahay oo ku taagan tahay dhallinyaro wax fahamsan waxay ogyihiin almaaniyiintu dadkan dhallinyarada ah oo wax fahmay oo waaqaca fahmay inay yihiin kuwa keliya oo fahamsan qorshayaalka iyo afkaarta ay xambaarsan yihiin cilmaaniyiintu waxay ogyihiin cilmaaniyiintu inay tahay asaxwal islaamiya midda keli ah oo u sacyanaysa in la soo celiyo nidaamkii islaamiga ahaa oo yacni catiidka ahaa nidaamkii islaamiga ahaa oo rasmiga ahaa in la soo celiyo waxay ogyihiin asaxwal islaamiya inay keentay oo ay soo saartay namaadij camaliya oo islaamkiiba tadbiiqinaysa laftigiisa meesha iyagu ay aaminsanaayeen inaan islaamka horumar lagu gaarayn saxwal islaamiya waxay burhaan u keentay in islaamka inta la tadbiiqiyo horumar lagu gaari karo ummaddu kala badbaadi karto diintan la baran karo cadowga laga maarmi karo waxay ula dagaalamayaan waxay ka baqayaan inay gaarto jamaahiirta oo hadda waxaan ognahay saxwa islaamiya tadyiiq baa lagu hayaa iyo cidhiirin fii kulli meydaan haba ugu badnaato in laga ilaasho maraakisulquwa iyo warbaahinta marka waxay ka baqayaan inay jamhuurtii gaarto iyagoo og haddii shucladaas ay gaarto jamhuurta in adduunku waxya isku beddelahayo waxay ula dagaalamayaan asaxwa alislaamiya oo dhibaysa almaaniyiinta daahiratu tadayun dadkii dhallinyarada ah inay tadayun ka muuqdo oo maxay in la helo shabaab dhallinyaro ah oo qur-aankii baranaya masaajidda shan salaada ku tukanaya iltisaam ka muuqdo shacayrtii islaamka oo daahirka ahaydna ay ka muuqato cunsurka agtoo iyaga agtoo khadiir waaye waxay og yihiin cilmaaniyiintu islaamka inaan la caabin karin lagana hortegi karin hadduu helo bii'a saalixa si surco haa'ilan oo ku faafahayo lidaalika mar kasta waxaa wax wadnaha farta ku hayaan goormo ayuu islaamku boodi doonaa hal bootin iyagoo og meelaha u ah amaakinta saalixa iyo bii'a saalixa islaamka xaqiiqiga inay tahay abnaa'u saxwal islaamiya waxyaalaha ay ku dhibsanayaan waxaa ka mid ah saxwal islaamiya haddii cadowgii baa nicib qarbigii iyo saliibigii baa aad u nicib saxwal islaamiya iyo abnaa'deeda kuwaana intay ka shadaal qaataan fikirkaas qarbigaa la weyn cilmaaniyaddaas reer galbeedkaa la weyn marka waa babaqaawaad wixii marka kuwa celcelinahayeen oo islaamkii badda iyo tamalmal hadda wuu maaragtay ninkii hurday wuu soo toosi rabaa wuu isdhaqaajinayaa hadalladii ay dhihi jireen reer galbeedku oo gaalada ahaa ayaa maaragtay ay celcelinahayaan marka subax kasoo barya waxay isha ku hayaan masiirka saxwada islaamiga waxay u sacyinayaan in la tashwiihiyo in masaarkeeda laga leexiyo oo ficlan weyna jiraan dad ka tirsanaa markii hore oo min amnaa'i saxwa alislaamiya oo dariiqii ka leexday ama masaarkii dacwada leexiyey ama masaalix adduunyo doortay aad waxay u dhibsanayaan reer galbeedku in la helo dad dhallinyaro ah ummadda ugu yeeraya taabka ha lagu cisoobo aan kana kaaftoonna gaalada waana isku filannahay sida lagu yaqaanno cilmaaniyiinta mar kasta oo ay maqlaan hanaqaad iyo isbeddel wax ku oola oo ay la timid cawlamada aad ayay u farxayaan maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin inay tahay midda keliya ee ka takhallusi karta xarakaadka jihaadiga ee u halgamaya hirgelinta shareecada islaamka allah waxa uu yidhi وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
marka ay maqlaan hoggaanka iyo culimmada mujaahidiinta oo odhanaya islaamka ayaa adduunka xukumi doona aad ayay u jeesjeesayaan waxayna af buuxa ku yidhaahdaan waad riyoonaysaan kadibna riyadiinna ayaad sii aaminaysaan ama waxaad ku nuushihiin caqliyadii qarniyadii dhexe oo ay ula jeedaan xilligii ummaddu toosneed ee lagu dhaqmeeyay kitaabka allaah laakiin waxaa hubaalaha inuu islaamku ku soo noqon doono hoggaaminta dunida kitaabka allahna talin doono isqaadqaadka iyo qabweynida cawlamadana afka ciidda loo dari doono makrigeedana uusan waxba u dhimi doonin nuurka allaah sidaba uu allah qur-aankiisa ku ballanqaaday
yuriiduuna an yuطfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون haddaba dhegaystayaal haddii aan xalqadan ku faaqidnay damaca iyo rajada cilmaaniyiinta ee ku aadan cawlamada iyo walwalka ay ka qabaan baraaruga islaamiga iyo jihaadka ka hanaqaaday dunida muslimka ah haddaba su'aashu waxay tahay halkee ayuu ku dambayn doonaa loolanka u dhexeeya cawlamada iyo islaamka arrintaas oo faah-faahsanna waxaad kaga bogan doontaan xalqadeenna soo socota insha allah
متداولا تتسرب يا ألف مليون تعد فسئتم إن تغلب كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشوا
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadii saddex-iyo tobanaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cawlamada waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qayb qaatay marti kala duwan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيئوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا